deegaanka lagu magacaabo wakhdariya waxa uu u dhexeeya degmooyinka maydh iyo laasqura ee gobolka sanaag waana deegaan u jira ilaa iyo laba boqol iyo afartan iyo shan kilomitir magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag toddobaadkii hore dhibaata ugu dhex martay dhallinyaro iyo dad la sheegay inay ka ganacsanayaan ama urursanayeen dahab lagu arkay halkaasi laakiin waxaa la sheegay markaa hore in dhibaatadu ay qabowday mar kale ayaa shalay dhibaatadu la sheegay inay mar kale soo cusboonaatay deegaanku waa mid buuralaya waanay adag tahay in lagu helo khadka telefoonka dadka deegaankaasi jooga ee dhibaatadu ay u dhaxayso ama dadka kale ee ka agdhow qaar ka mida odayaasha deegaanka oo aan la xidhiidhay ayaa khadka telefoonka iigu warramay waxaanan ugu horreyn weydiiyey magaciisa magacayga xasan cabdi caraalaa la yidhaahdaa horta sidee wax u dhaceen sida wax u dhaceen nasiib daro saddex sannadood ka hor iyo nasiib wanaag isku jira baana helay saddex sannadood ka hor baa meel cisiido la yidhaahdo daab lagu arkay sanka soomaaliyeed baa isugu yimid kamaadnaan waalin oo waxaanu gurtood ni wal ruuxi ilaa nasiibkaaga dhigo yeel iyadoo la degan yahay oo cisiidadaa la yska faranayo ayaa baari dhaweyd hordeeyo waxa wuxuu ka dayay meel roobkiiba daab soo saaray oo nin wal la kulmayo qayru afka ku lisayo wax alla wixii ilaa mayr joogay buu ka soo kaca waa la kacay dad ilaa lix boqola halkaa tegey waxa ugu badana joogaa waxa weeye reer ka maqani ma jiro horta ba kenyana waa joogtaa halkaa markaa rabnad baa ka dhacday qoladii degaanka ahayd in lagu soo duulay bay moodeen duulimaad maahay wuxuyo dahabdoon buu ahaa dabeed taxsiilad baa dhacday nin muusisu ku dhacday xabaddaas saddexna waa ku dhaawacantay haye
halkaa markii ay joogtay shalay galabaa haddana wax dhaceen baa layidhi halkaana waxaa layidhi inna waa ku dhintay gaarideena fare waa la kala habsaday xagga kale ee dhinacan bariga soomaali maxdad oo dhan baa iyana ka soo gurmato meeska lix boqol iyo lix boqol baa laysugu keenay waa gartay duulimaadna maaha waa wax duruufta caynkaasi keenay maxay taladiinna iyo arrinkiinu idinka yahay hadda maantaba jumcahaanu ka nagaanay laakiin waxaanu sugaynaa oo ama fariin u dirayaa waa yeelka garxajisi hargeysa ku xildhiban halla halla u soo dhaqaaqaan leego meesha kaalaya ilaa dhigiina baa jooga meesha meesha xaaladda ogaalkaa siday tahay hadda waa degan tahay waa degan tahay adagu wixii darafka iyaga aha waa la hadalay waxaanu dahablayna ma huseeye idinku halkiina dahabka cidna cidna idina iskuma duuli kartaan amarkaasaanu ku bixinay sidaasaan u fahmay fariin iga qaad aan u dirayo reeraha meesha yaalla inay u fahmaan in wixii dhacay waa la kala guranayaa dhulna layskuma hayo daab xoolaadna layskuma haye dahab baa la doonaya na suga annaga idin kala gurayna wax
marka waxaad leedahay baaqaagu waxa weeye wax tallaaba ha qaadina labada dhinac midowna labada dhinac midowna hana u fahmina laba beelood oo isku soo duulay maaha waa laba dahable oo isku duulay waa laba dahable oo aan midna qola lahayn maamulka gobolka sanaag ayaa iyaguna arrintan aanilaa iminka ka hadal gebagabadiina odayaasha sanaag ayaa ku tilmaamay dahabkan cusub ee deegaanadaasi lagu arkay nasiib darro iyo nasiib wanaag ishuwan marka la eego khayraadka la arkay iyo dhaqaalaha uu soo kordhin kale oo ay ku tilmaameen wax lagu farxo iyo dhinaca kale dhibaatada ishorimaadka iyo nafaha ku baxay oo ay ku tilmaameen inay tahay wax laga murugoodo khadar maxamed cakulle v o e hargeysa